barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo si toos uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali dt com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad sagaal iyo tobanka bisha noofembar sanadka labada kun toddoba-iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkaan idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkana waxaa ka mida barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan hal abuurka ganacsi ee dhallinyarada waxaan isku dayey anigoo dhallinyaro inaan sameeyo barnaamij fikirkiisa aan magaalada hore u jirin runtii rag badan oo asxaabana markaan la tashaday runtii igu raacay markaan barnaamijkan bilaabayey dad badan baa ila yaabaan laakiin aniga waxaa ii muuqda oon fokasir ku ahaa meeshan iyo dad ka howlgali kara oo wanaagsan oo nadiifa
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
dhinacii ciyaaraha ayaanan meesha ayaguna ka marnaan doonin balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkeennii dunida
madaxda xisbiga xukuma zimbabwe ee zanu b f ayaa maanta oo axad ah yeelan doona kulan ay natiijadiisu sugi la-yihiin dadka reer zimbabwe kaasoo aada loo filayo in lagu eriyo madaxweynaha muddada dheer soo xakumaya dalkaasi ee robert mugabe madaxweyne ku-xigeenka shaqada laga eriyay emerson manangagwa ayay warar ku sheegayaan inuu ka mid yahay hogaamiyeyaasha shirka ka qaybgalaya go-aanada kale ee la filayo in shirkan uu ka soo baxo ayaa waxaa ka mid ah in marwada madaxweynaha grace mugabe laga qaado xilka hogaamiyaha zanu b f qaybta haweenka iyo in laga xayuubiyo xubinimada xisbiga gudoomiyaha baarlamaanka zimbabwe inosen gonese ayaa isna sheegay in haddii xisbiga zanu b f uu ku guuldaraysto inuu xilka ka qaado madaxweyne mugabe uu baarlamaanka bilaabi doono mooshin sharci ah oo uu xilka kaga qaadayo madaxweyne robert mugabe sabtidii shalayna xukumanaan ruux ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimada ah ee haraare kuwaasoo dalbaday in madaxweyne robert mugabe uu iscasilo
sacad al xariiri oo iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalka lubnaan horaantii bishan ayaa sheegay in uu ku noqon doono magaalada bayruud arbacada toddobaadkan uuna sharaxi doono iscasilaadisi la yaabka laheyd ee uu kaga dhawaaqay dalka sacuudi arabiya xariiri ayaa waxa uu kasoo muuqday ka hor ama banaanka hore ee qasriga madaxtooyada magaalada baris ee dalka faransiiska isagoo berber taagan madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo uu u sheegay isna inuu ka caawin doono xalinta xaaladaha siyaasadeed ee dalkiisa ka haysta xariiri sidaad ogtihiin waan iscasilay waxaana arinkaasi sababta igu kaliftay aan kaga hadli doonaa dalka lubnaan ayuu yiri xariiri isagoo qabtay shir jaraa-id wuxuu intaasi ku daray inuu ka qaybgeli doono maalinta dabaaldega xorriyadda dalkiisa oo ku beegan arbacada toddobaadkan
duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington markaana kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxa aan ku faaqidi doonaa caqabadaha soo wajaha hal abuurka dhallinyarada waxaana inoo soo diyaariyey wariyaha v o e da ee borem haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo axad ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka waxaa inoogu marti ah maxamed cumar cali oo ah wiil ganacsado ah oo ku soo kordhiyey islamarkaasina hal abuuray meherad ku cusub magaalada bowrama meheradaasi oo ah meherad lagu iibiyo cuntooyinka wadaniga ah maxamed cumar cali kusoo dhowow barnaamijka hibadii hal abuurka goorma ayaad asaastay meheraddan aad u bixisay gasiin ee iibisa cuntooyinka wadaniga ah noocyadeeda kala duwan
aad baa umahadsantahay haashim sheekh cumar good adiga iyo bahda laanta afka soomaaliga ee v o a horta marka ugu horeysa ilahay baan u mahadinaynaa marka labaad waxa aan aasaasay ama fikirkani igu dhashay kadib markii aan arkay cunto wadaniga goobaha lagu iibiyo runtii iyo dadka cuno runtii oo aad u kala duwan inaan sameeyo meel ka duwan meelihii hore ee lagu iibin jiray cunnada wadaniga ah oo aan u sameeyo meel dadku ay ku nasan karaan kana qurux badan xagga decorationka iyo nadaafadaba marka fikirku wuxuu igu dhashay markii aan isu arkay dadka u baahan meel wanaagsan oo nadiifa inay ka cunaan cuntada noocan ee wadaniga ah iyo sida ay dadku waxa weeyaan ay uga cunayaan meelahan aan munaasibka ku ahayn marka si aan u dhiirigelinno ayaan ayaan ayaan fikirkaa u keenay markaa meheradani waxyaabaha ay kaga duwan tahay meheradihii kale ee lagu iibin jiray cuntooyinka wadaniga ee ay casriga ku tahay amase ay ku cusub tahay magaalada boorama maxaa ka mid a
waxaa ka mida kow in aanu meesha aanu u samaynay oo ah meel ku habboon runtii marka laga hadlayo xagga nadaafadda iyo xagga jawiga qofku uu ku cunayo cuntadan sidoo kale dadka ka shaqaynaya lafteeda oo ah dad iyaga laftoodu nadiifa iyo cuntada la cunayo lafteeda oo iyadana si habaysan oo qurux badan loo soo kariyey oo haddii aad tagto aad arki karayso garowgii iyo faracaddii iyo digirtii iyo haaddii oo indhahaagu jeclaysanayaan ama markaad cunayso aad ku raaxaysanayso marka waxyaalaha meelihii kale laga yaabo inaan kaga duwanaano waxaa ka mid a meesha oo qurux badan oo aad loo dhikooreedgareeyey oo aad u iftiimaysa qofku meesha uu fadhiyo lafteeda oo iyaduna uu comfortable ku dareemayo ama uu ku raaxaysanayo inta uu cuntada wadanigaa cunayo iyo dadka ka shaqaynaya lafteeda oo iyaguna aad u nadiifa marka waxyaalahaan xoogga saaraynana waxaa ka mid ah in nadaafad loo helo cuntada wadanigaa ee waddankeenna ka soo go-aysa
cuntooyinka wadaniga ee aad ku samayso meheradda noocyadooda kala duwan maxaa ka mid a
horta meheraddu waa bilow runtii imiga waxay furan tahay muddo ku siman afar weeg cunooyinka aanu samayno waxaa ka mid a garowgii faracadda digirta gellayda heedda shuurada misirka iyo mararka qaar inaannu ku darno boorashka oo ay dadka qaar aad u jecel yihiin oo aannu boorashka iyo caanaha qofka isugu dhex samayno iyada oo diiranna uu qofku habeenkii soo doonto sidoo kale waxaa garab socda cunnadaas inaannu caanageel farashah oo habeenkii lasoo lisay oo lisa aanu magaalada agaarkeeda ka soo iibsanno habeenkiina ku iibinno caanihii lodiina iyaguna iyagoo farasha ay garab socdaan waxaa intaa dheer iyaduna inaannu timirtii iyo caanihii gaar u iibinno waxaa markaa qofku markuu meesha soo galo ee uu yimaado cuntada keliya ma siino waxaannu ku darnaa waxyaalo aan magaalada hore u jirin sida in geedihii adarigi loogu daro qofka macmiilkaa in qofka macmiilkaa timir loo raaciyo oo ama ha dalbado haaf ama nus cashaa ama casho dhammaystiran mar walba timir baa la socota waxaa kaloo la socda sabiibka mar walba qofku waxaa isu garab soconaya cuntadii caanihii sabiibkii timirtii geedihii sidoo kale qofku haddii uu u baahdo waxaanu ugu darnaa subag saafiya oo aanu ugu talagalnay inuu qofku haddii uu subag rabo subaga cuntadiisa aynu ugu darno sidoo kale sayd macsartiibaa iyadana inoo taalla oo aanu qofka macmiilka u raacin marka waxaasoo dhan ayaannu isugu darnaa intaasoo cuntaa ayaana meeshii laga heli karaa oo diyaarku ah
cuntooyinkaasi aad meesha ku iibsaan qiimahoogu ma qaar qaaliya may jaban yihiin siaad ku tilmaami kartaa sixirka aad ku iibisaan cuntooyinkaa kala duwan ee imika aad tilmaantay
waa mahadsantahay waa su-aal muhiima dadkuna ay aad noo weydiiyaan runtii waana waxyaalahaanu magaalada inta badan kaga duwannahay qiimaha oo kale waxaanu samaynay menyu ama qofku tusmo uu ka raacayo qiimayaasha cuntadu ay tahay miis walbana dul taalla marka waa qiimo qofka macmiilkaa raaligelinaya meesha uu ka cunayo ee uu meeshan wadaniga ugu yimide cuntadan uu ka cunayana ka turjumaysa marka waxaan u iibinaynaa maaha cunto keliya waxaan u iibinaynaa valuega meesha ay leedahay dadka ka shaqaynaya nadaafadda meesha iyo sida ay meesha u eg tahay oo aan hore u jirin ee waddanka oo dhan sidaan filayo markii ugu horraysana ay tahay inaan boorimo ka hirgelinno marka qiimuhu wuxuu ku xidhan yahay meesha aan wax ku iibinayno iyo dadka waxaan ka iibinaya iyo waxaan iibinayno lafteeda oo macno badan samaynaya marka waxaan u malaynayaa inaannu qiimaha magaalada wax badan aanaan ka duwanayn laakiin waxoogaa maadaama aannu dadkii serfis ka duwan serviska hore u qabanayno cuntadiina ay ula socdaan waxyaalo fara badan oo serviskii saa'idka ah waa qiimo macquul ah oo runtii aannu istraatiijikali ka fikirnay magaaladana ku habboon dadkuna ay aad u barteen intii doonaysay valueganna ay aad iminka ula haystaan dadka kalena aan rajaynayna inay insha allahu noo yimaadaan oo ay nagu soo biiraan aad baana meheraddu runtii u socotaa dadkuna waa u baahnaayeen wax la tabayana waa ahayd
cuntooyinka kale ee dibadda laga keeno ee lagu kariyo meheradaha hoteelada oo kale ama maqaaxiyaha lagu kariyo cuntadiina nima ka jaban tahay wadaniga ah ead ku samaysaan meheradadan gasiin aad u bixisa
runtii waa su-aal iyaduna muhiima haashi marka laga hadlayo cunooyinkan qurbaha inooga yimaad ama meelaha kale waxyaalo fara badan baa ayaa saaran runtii dadkuna cunooyinka waxaad moodaa inay ka niyad jabeen oo iminka aanay dadku aad u isticmaalin cunooyinka dibadda inooga imanaya laakiinse aanu u dhiirigelinno cuntada waddankeenna ka soo go'aysa qiimana aynu ugu yeelno runtii wax badan bay ayaannu ka jabannahay meelahan suuqyada ee cunooyinka dibadaha inooga imanaya lagu cunayo marka mararka qaar waa laga yaabaa in qofka cuntada kala cunaya iyo cuntadan cunaya aanu isbarberdhigin ka doorbididu ka doorbidayo inuu cuntadan wanaagsan ee nadiifta ah helay oo aanay lacagtu qiimo badan u samaynayn laakiin wax caafimaadkiisii jismiyan iyo u fiican inuu helay uu ka doorbido inuu cunto la qiimaa ama ka qiimo sarraysa uu lacagtiisa ku bixiyo marka runtii waannu ka jabannahay wax badan caanahoo kale waa dareemi kartaa cuntadan la cunayo lafteeda iyadana waa dareemi kartaa waxaasoo dhan marka laysu geeyo waxaa laga yaaba cuntada suuqa uu ka cunayo qofku uu hodheel u tago inaannu ka jabannahay oo runtii ay dadku aad u danaynayaan qiimahaanu ku iibinayno iyo meeshaan ku iibinayno
qiimaha ugu sarreeya ee aad ku iibisaan cuntooyinka ma noo sheegi kartaa
kolley waa waxaan u malaynayaa in dadka badankiisuna wada arkeen tusmadana aanu u samaynay cuntada ugu qaalisan ee aanu meesha ku iibinaynaa waa hal doolar waxaan filayaa qofka caadiga ah habeenkii ugu yaraan wuxuu ku casheeyaa laba doolar ama saddex doolar annagoo ka duulayna in qofkii jeebkiisiina wax ku hadhaan annana aanu faa'iide ka samayno maadaama meel meeshii ka duwan aanu samaynay qofkii waxaanu ku qiyaasnay habeenkii inuu hal doolar ku cashayn karo oo uu ku dhergi karo dadka qaar ka cuneeyey iyaga laftoodu waxay sheegayaan in cunto wadaniga qaarkood aanay hore ugu dhergi jirin laakiin cuntadan iminka aanu samaynay ay aad ugu dhergaan oo runtii waxyaalahaan raacinay oo dhani ay macno u samaynayaan sida timirta iyo sabiibka iyo geedaha iyo subaga iyo saliidda iskarab socda waxaa iyaduna xusid mudan inaanaan wax milixa ku dirin cuntada cuntada xaafadda lagu soo sameeyaa iyadoo nadiifa oo bicihii dusha ku xidhan ayaa la soo qaadaa gaadhaa la soo saaraa toos baa loo keenaa meesha cuntadii markay timaaddo iyada oo nadiifa oo aan waxba laga bedelin ayuu qofkii macmiilkaha soo fadhiisanayaa halkaasaa waxa le wixii adeegaha loogu dhammaystirayaa waxaa cuntadayada ka reeba inaan milix ku samayn wax milixa qofku looguma dara qofkii u baahdaa cunto waxaanu haynaa milix la soo habeeyey oo runtii kuwan la iibinayo aan ahayn oo waxyaalo fara badan laga reebay milixdaasuu qofku isaga darsanaya iskii laakiin cuntadayadu si guud wax milixa kuma darno marka waxyaalahaasoo dhan baan ayaan ayaan ayaan ayaan xoogga saarnay runtiina waa waxa dadka inta badan ay doonayeene inay helaan u baahnayd oo qofkii xanuun hayey ama runtii wax ka cabsanaya cuntada ku dhicilaa maanta laga yaabo inuu cunto bilaa milaxa marku horko ama bilaa sonkor arko ama bilaa oo si fiican loo soo habeeyey oo hore habeen walba ka yimaado qaarkood baa iminka inta isleesteeyaan habeen walba idhaa caanaha iyo cuntadaba noo dhiga dabadeedna aanu sidaa aanu ku siino meheradaadan aad u bixisay gasiin ee samaysa cuntooyinka wadaniga ee ku cusub magaalada boorama ma laga heli karaa cuntooyinkaasi saddexda waqti cashada iyo quraaca iyo qadadaba
waa su-aal fiican waxaan samaynay iminka haashim marka hore segman baanu samaynay ama weex annagoo kala qayqaybinayna eegaynana mar walba sida ay dadka u baran karaan maadaama aan hore waxaan loo aqoonin wakhti badan bay qaadanaysaa inay dadkii waxan fahmaan marka hadda waxaanu ku bilownay keliya cashada cashaa iminka diyaara cashadaa laga cunaa waxa laakiin rajadayadu tahay ama fishinka yagu yahay inaannu gaadhno in aroortiina aanu samayno cunto wadani sida misirka muqmadda muxuu ahaaye haddii ilaahay kuu roon yahay muufadii bahashii kale la odhanayay sabaayadii waxyaalahaas aanu aroortii samayno laxooxda iyadana sida kadaalika dee muqmadiibaa mar walba iyadana lagu cunayaa iskeedna waa loo cuni karayaa marka waxaan rajaynaynaa inaanu quraacdii haddana ku xijisiinno haddana aanu qadadii ku xijisiinno laakiin waxaanu jeclaysanay inaan marka hore bal kafargarayna habeenkii marka habeenkii markaan dhammaystirno si aanu boodbood fara badan noogu imin ayaan haddana rajaynaya inaan aroortii bilowno haddana duhurkii insha allah ku xijisiinno saddexda waqtiba cuntadii oo dhammaystiran laga helo gasiin insha allah
maxmed cuntooyinka aad imiga cashadii ku bixisaan waxaad sheegtay inay ka mid tahay faracad dad badan baan faracad u qabo faracadda maxay ka samaysan tahay
waa su-aal muhiima waxaanu samaynaa horta cuntadan wadaniga ah markay soo go'do waa kala labo cunto hore suuqa ugu sii jirtay iyo cunto cusub waxaanu samaynaa linkiis dad nagu xidhan si aanay cuntooyinkayagaasi nooga kala guyin oo maadaama aanu vaaliyu iibinayno in si joogtaa loo heli karo cunto nadiifa oo dhowaantii soo go'day marka waxaanu keennaa wixii la odhan jiray arabikhidii geleyda arabikhidii baa la tumayaa dabeedna marka la tumo ee la jilciyo ayaa dabkii lagu ridayaa iyada oo faracdii weytaas waa la tumayaa dabeedna marka la tumo ee la jilciyo ayaa dabkii lagu ridayaa faracad baa ayaanu u naqanaa meelaha kale waxaa laga yaabaa in magac kale loo yaqaano dhinaca kale iyada oo sideediiya ayaa dabka lagu ridayaa dabadeedna geleyda tanaanu nidhaahno weeyaan mid waa la tumay midna lama tumin dabadeedna saasaan u kala iibinaa iyagoo isag yaallo oo midna gelay ahaan baanu iibinaa oo waa iyada oo aan la tumin waxna aan lagu samayn dabku in lagu riday markii la maydhay midna waa tii farcadiyo intaanu tumno ee la jilciyo ayaa galka laga saaraya dabeedna markaasaa ayaa ayaa ayaa dabkii lagu ridayaa saasay markaa u kala duwanaanayaan gelaydii iyo- iyo farcaddii waxaad kaloo sheegtay in shuuradu ka mid tahay cuntooyinka habeenkii aad iibisaan shuurada maxaad ka samaysaan iyada lafteeda Een, iyadana sidaa kadaalika arabakhidii baa ayaa la soo qaadaya Een, laba waxba waa lagu sameeyaayo een, in la soo ridqo oo iyada oo budadii oo kale aad moodo een, dabkii lagu rido iyo in mararka qaar la sameeyo in midxinkii een, soomaalida ee dumarku ay ku waxayn jireen ee dhagaxa ahaa lagu waxeeyo taasaana runtii macno badan u samaysa annaga shuuradayda inta badanoo waxaan dadku ay la jeclaysanayn waa bahalkaa een, qorigaa ama midxinkaa lagu samaynayo marka dhadhanka waad dareemi karaysa haddaad magaalada ka cunto iyo haddaad halkaa ka cunto inay shuurada meelaha kale runtii annagoon isamaanayn laga yaabo inaannu ka macaanaano intee dhallinyara ayaa shaqo ka heshay meheraddan aad samaysay ee ka shaqaysa imiga guud ahaanba wakhtigaa ay meheraddu shaqayso Een, haashim haddaad u mahadsan tahay Een, runtii een, hore shaqaalaan u ahaa meelo badan baan ka shaqeeyey ilaa haddana shaqaalaan ahay Een, waxaan isku dayey anigoo dhallinyaro inaan sameeyo barnaamij fikirkiisa ee, aan magaalada hore u jirin runtii Een, rag badan oo asxaabana markaan la tashaday runtii igu raacay Ee, markii aan barnaamijkan bilaabayey dad badan baa ila yaabana oo lahaa waan meeshan decorationka intan leegadgelisay iyo waxaanaad samaynaysaa isku mid maaha Ee, dadka qaar baa odhanaya waxa weeyaan aanan, ee, meesha lacag badan baad gelisay laakiin aniga waxaa ii muuqda oon focusid ku ahaa meeshan iyo dad ka howlgali kara oo wanaagsan oo nadiifa iyo dadka iman karaya oo u baahan meeshan in la sameeyo runtii anuu su-aasha kusoo dhowaanaya jawaabteeda dadka ka shaqeeya ee iminka ka howlgalaya waa ilaa lix qof een, saddex inamood habeenkii bay joogaan oo ay ka howlgalaan Een, nin afraad baa jiro oo isna raashinka u qaabilsan oo mar walba soo qaada Ee, gabadh iyaduna meesha noo nadiifisa oo noo kilingaraysa ayaa jirta gabadh kaleoo iyaduna een, tumiddii iyo haadintii iyo eh, laba gabdhood runtii oo tumiddii iyo haadintii iyo karintii iyaguna u qaabilsan ayaa jira marka lix qof ugu yaraan ayaa meheradii ka howlgala runtii anigana guul iyo farxad bay ii tahay inaan barnaamijkii ugu horreeyey ee ganacsi oo magaalada ka duwan intaan sameeyo haddana ugu yaraan markii ugu horraysay baa lix qof ka howlgasho iyadoona hore u jirin oo meelaha hore ee laga cunayey qofka meesha iskalagu dherigana uu gurayey dherigana uu karsanayey marka maanta lix qof ugu yaraan ayaa gasiin ka howlgasha waana arrin farxaddeeda la runti waana wax u soo kordhay waddanka iyo aniga iyo bulshada gaar ahaan dadka reer buurama oo lixdaa qofa hore ahay dee bilaa camal u ahaayeen magaaladana u joogaan runtii aad iyo aad ayaad umahadsan tahay intaas waxaan kusoo gunaanadaynaa kusoo gebagabaynaynaana barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka ee laanta afka soomaaliga oo idinka imanayay magaalada buurama waxaana inoogu marti ahaa maxamed cumar maxamed sandheere oo aan ka wareysanaynay meherad cusub oo uu hal abuuray oo lagu sameeyo cuntooyinka waddaniga magaceygana uu bixiyey gasiin tan iyo kulantideenna dambe waa anigoo ah haashim sheekh cumar good oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay waryaheena haashim sheekh cumar good oo ah wariyaha v o eda boromo halka aad ka dhegeysanayseena waa idaacadda laanta afka soomaaliga ee barnaamijka dhallinyarada ee v o eda markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha dhegaystayaal waxaa maalintii shalay dhacay kulamo xiise badan oo horyaalada kala gedisan ee yurub waxaana horyaalka dalka ingiriiska oo kale ay ka dhaceen kulamo aad u xiiso badan sidoo kale waxaa jirtay in dalka talyaaniga laba kulan ay dhaceen ha yeeshee dhinacayo dalka sbain haddii aynu aadno kulanka ugu xiisaha badan ee shalay dhacay waxa uu ahaa kulankii dhex maray labada kooxood ee atletico madrid iyo real madrid kulankaas oo lagu yaro derbi de madrid oo labadan kooxood oo madrid ka wada dhisan ay horyaalka sidoo kale kaalinta saddexaad iyo afaraad ku kala jiray waxaana labadan kooxood ay ahaayeen kuwa isku dhibcaha kulankaasina waxaa daqiiqadii loogu talagalay ay ku soo dhammaatay goolala'aan bareje eber iyo ebera haddaba qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa natiijooyinka kale ee kulamada kale ee dhacay idiin soo gudbin doonaa ee bal kulankan aan kala sheekaysto wariyaha v o a ee gobolka minnesota maxamuud mascade oo si gaara isha ugu hayay kulankan maxamuud ka waran bal kulankan real madrid atletico madrid oo si weyn indhaha loogu hayay wuxuuna dhacay kulankan xilli barcelona ay horyaalka iyadoo hogaaminayso ay badisay labadan kooxoodna barbarahooda iyo siday wax u dhaceen aad iyo aad kulankan dabcan wuxuu kusoo aaday iyadoo barcelona ay ka sarraysay real madrid koob iyo toban dhibcood laakiin dhibicda ay ka heshay bareejada ayaa hadda waxay ka dhigaysaa in toban dhibcood laga sarreeyo real madrid banooni qurux badan ayay soo bandhigtay inta badan ayadaa weerar ahayd walow atletica madrid ay heshay fursado cajiib ah oo goolal ay ku dhalin kartay oo weliba ciyaaryahanada koke oo kale uu gool aad u qurux badan iska cunay laakiin waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a kulankan wuxua markii ugu horreysay oo labadan kooxood ay ku kulmaan garoonka dhowaan ay dhisatay kooxda atletica madrid ee stadio wanda metropolitano la yidhaahdo oo lixdan iyo lix kun dad gaaraya ay jamaalow garoonka soo buuxiyeen laakiin nasiib darrada jirta waxay tahay taariikhda kulanka labadan kooxood waxa uu noqday mid eber iyo ebera xataa wax goola layskama dhalin waxaa xusid mudan ciyaartan in kooxda atletica madrid calaamada hurdiga amaba jaalaha ay qaateen lix ka mid a ciyaaryahan halka laba ciyaaryahan ay ka qaateen kooxda real madrid marka real madrid waxaad moodaa in awoodoodii banooni aysan xumayn laakiin niyadjo badan uu ku imaanayo maadaama barcelonana ay kasii sikanayso iyaguna ay hoos usii dhacayaan marka la fiiriyo atletico madrid iyo real madrid kulamada ay dheelayaan kulamadii ugu dambeeyeyna atletico madrid waxaad u malaysaa in laga sitay oo real madrid natiijoyin wanaagsan ay ka gaaraysay markaad fiirisid kulamadii ay ciyaareen ugu dambeeyey marka kulankan muxuu uga dhignaa labada tababare zindin zidan oo real madrid hogaamiya iyo diogo simeone oo atletico madrid hogaamiya marka la eego awoodda labadan kooxood dabcan real madrid waxay uga dhigan tahay oo kala guuldaro maadaama in dhoweyd ay ciyaarahoodu hoos u dhacayeen badiskooduna aanu sahlayn horyaalka hadda ee socdana real madrid saddex kulan bareja ayay gashay laba kulanna waa laga badiyey halka barcelonana ay kasii sikanayso marka waxaad moodaa real madrid marka la eego inay guuldaro uga dhiganta laakiin madrid walow ay gurigeeda ku ciyaaraysay haddana marka lasoo hordhigo ciyaartooyda atletica iyo kuwii real madrid oo kuwa aan isu dhowahayn waxaan isleeyahay in atletica madrid ay tani dhibicda ama bareejada heshay ay ku qanacsanayd waayo systemka amaba shaxda uu ku soo shaqo tegay ninka la yidhaahdo diego simeone uma muuqan mid uu doonayay in uu goolal badan ku dhalinayo wuxuu kusoo shaqo tegay sheeka difaaca haddii uu gool ka helan alxamdulilah rabbilcaalamiin haddii uu waayana dee waxba kuma jabna marka sidaa ayaa xaalkiisu ahaa marka la fiiriyo kulamada kale ee valencia oo aad moodo in muddooyinkii ugu dambeeyey aysan xaaladooda wanaagsaneyn ayaa hadda u muuqata inay sare usoo kacday iyadu maanta waxay la dheeli doontaa naadiga sbanyol bal ka waran kulanka isagana sbanyol iyo dabcan waa kulan adag kooxda kubadda cagta ee valenciana waxaad u malaysaa inay marba marka dambaysa ay kor usoo kacayso sida horyaalku u bilowday hadda kaalinta labaad ayay ku jirtaa oo dabcan toddoba dhibcood oo keliya ayaa laga sarreeya haddii ay badiso waxay noqon doontaa in ay isku dhow yihiin oo markaasi afar dhibcood oo keliya ay barcelona ka sarrayn doonto lakiin sbanyol uma muuqato in ay marka la eego awoodda hadda ay muujinayso kooxdani in ay garaaci karto ama bay ka adkaan karto lakiin banonigu waa iska cadaan iyo madow oo meeshuu aadi doono lama garanayo lakiin marka la eego sida waxay yihiin uma malaynayo in ay adkaan karayso kooxda kubadda cagta ee esbanyol waayo valencia sanadkan waxaad moodaa inay usoo shaqo tagtay inaan laga adkaanin maxamuud mascade ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal kulamada kale ee dhacay haddaan idiin dulmaro naadiga kubadda cagta ee sevilla ayaa laba gooligool kaga adkaatay naadiga seltavigo naadiga khatavana afar gooligool alves ay kaga adkaatay horyaalka barcelona ayaa hogaaminaysa soddon afar dhibcood iska leh valencia toddobiyo labaatan dhibcood ay iska leedahay real madrid iyo atletico madrid min afar iyo labaatan dhibcood ay iska leeyihiin dhegaystayaal dhinacayo dalka ingiriiska kulamo xiise badan ayaa dhacay waxaana kooxuhu ay isku arkeen kulanka london derby la yidhaahdo ee arsenal tottenham hosber ayaa ku dhalay gegada emirates stadium waxaana laba gool waxba ku awdroonaatay kooxda arsenal inkastoo labada gool ee arsenal ay dhalisay oo kala heleen xeeryahan mustafi alex sanchez labaduba uu muran fara badan ka taagnaa qaybtii hore ayaana labadaasi gool la dheliyey sidoo kale waxaa kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta ee f c barnmouth ayaa afar gool waxbaa dirtay naadiga harrisfield town banley swansiri laba gooli banley ayaa ku awdroonaatay crystal ballet iyo everton bareejo laba iyo laba ay isla galeen naadiga manchester city ayaa laba gooli waxba kaga adkaatay naadiga lester city geegadooda king power stadium waxaana labada gool u dhaliyey gabriel hesus iyo kevin debroyn liverpool saddex gooli waxba ayay southampton dirtay halka chelsea afar gooli waxba dirta naadiga west bromwich albion afarta gool naadiga chelsea waxaa u dhaliyey ciyaaryahanada aiden hazard oo laba gool dhaliyey iyo alvaro marato oo gool dhaliyay alonso gool kale u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee chelsea manchester united ayaa afar gool iyo gool kaga adkaatay naadiga newcastle united inkastoo goolka newcastle united ay ku horumartay ayaa waxaa u berberiyey ciyaaryahan anto marshall oo daqadii soddon iyo toddobaad gool uu kasoo shaqeeyey ciyaaryahan paul pogba uu dhaliyey marcial smalin lukaku iyo pogba ayaa saddex gool kale u dhaliyay naadiga kubadda cagta manchester united horyaalkan naadiga manchester city ayaa hogaaminaysa oo iska leh soddon afar dhibcood labiyo toban kulan oo ciyaartay united ayaa kusoo xigta lix labaatan dhibcood iska leh labiyo toban kulan oo ciyaartay chelseana shan iyo labaatan dhibcood ayay iska leedahay tottenham hosber saddex labaatan dhibcood ayay iska leedahay sidoo kale dalka talyaaniga laba kulan ayaa dhacay oo xiiso badan naadiga rome ayaa laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga isku magaalada ka dhisan yihiin las s c napoli ayaa dirtay laba gool iyo gool naadiga ac milan kulamada maanta dhici doona naadiga carton waxay la dheli doontaa genoa bonovito iyo saswell ayaa dheli doona spal laba kun saddex iyo toban iyo verentino waa ay wada ballansan yihiin zambadoro iyo juventus ayaa sidoo kale dheli doona torino kiev verona ayaa wada ballansan udinesi kalyari inter iyo atlanta ayaa ah kulan kale oo xiiso badan dhegaystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad ayay umahadsan yihiin jamaal axmed cismaan iyo maxamuud mascade oo soo jeedinaya xubinta ciyaaraha dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimona waxaan kusoo gabagabayn doonaa heesta hadda idinku soo maqan oo ay ku luuqayso nasteexo indho waxaa idaacadda soo jeedinayay anigoo ah nuur isaare iyo bashiir abiikar oo dhinaca soo saarista naga saaciiday tan iyo kulan dambe waa v o a oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo